waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali horta wasaaradda howlaheeda aada bay u ballaaran yihiin laakiin waktigan xaadirka ah waxaa noogu muhiimsan waa arrimaha abaaraha oo arrin deg deg ah oo u baahan gargaar iyo gurmad deg deg ah waa gartay marka dabcan haddaad wasaaradda qabatay xaggee wax ka bilaabaysaan howlaha meelaha abaaruhu ugu daran yihiin ama baahida shacabka soomaalida ugu daran yahay ilaa ay hadda ma ka war haysaan horta haddaan qabanay laakiin waxaa jiray hawsha waa ay socotay intaan wasaaraddaba la samaynin waxaa jiray guddigii abaaraha oo aad ka wada war haysaan oo shaqo aada u badan qabanayay waxaa jira dad soomaaliyeed oo iyaga is-abaabulay oo ama qurba joog ah ama dalka gudihiisa jooga oo is-abaabulay waxaa barbar socday hay-adaha caalamiga internationalka hay-adaha gargaarka oo iyagana shaqo waday horta shaqooyin waa ay socdeen oo wax hadda la bilaabaya ma aha keliya in la dardargeliyo kor loo qaado la xoojiyo lana co-ordinate gareeyo waxaa jirta gobollo ay aada abaaraha ugu dhufteen sida aada la socotaan bay iyo bakool sool iyo sanaag qayba jubbooyinka kamid ah ee garbaharey oo kale geda region waxaa barbar socday iyadana daacuun iyo shuban biyood marka dhibka ugu weyn waa dadkii oo soo barakacay dadkii markay xoolihii ka dhammaadeen oo biyo iyo baadba ay waayeen waxay bilaabeen inay soo barakacaan hadda waxaan jeclahay in bal dadkaas meeshooda wax loogu geeyo waayo waxay usoo lugeyn intaa how kilomiter dhexday ku dhimanayaan intay soo lugeynayaan oo xerooyinkan xamar banaankeeda laga sameeyey inay imaadaan marka waxaan xoogga saari doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo qofka xudur jooga qofka baydhabo jooga qofka dadka bal inaan isku dayno haddii ilaahay noo fududay meelahooda inaan ku gaari karno wixii gargaar deg deg ahna aan la gaari karno wax badan waxay ku xiran tahay ummadda soomaaliyeed siday u dareenta siday wax ula qaban lahaayeen walaalahood dadkan dhimanaaya waa dad soomaaliyeed hay-adaha gargaarka meeshooda ha joogaan laakiin dadweynaha soomaaliyeed waxaan uga baahannahay qaybtii ugu weyneed inay ka qaataan shaqada aan soo gudbin doonno waxaan jeclahay inay hufnaan iyo daahfurnaan oo dollar walba meeshii loogu talagalay uu tago oo aan dabagalno anigu xamar baan fadhiyaa sidaad la socoto laakiin in ilaa gudaha ilaa meel walba dad ay joogaan oo daahfurnaan oo wixii loogu talagalay dadkii loogu talagalay ay gaaraan wixii dadaal ahoo aan qaban karna aan qabanno arrinta kale culayska weyn naga haya biyihii oo aada qaali u noqday marka baacmistarka soomaaliyeed waxaan u dirayaa baaq inay ilaahay ka baqaan biyahan ay samada geliyeen sicirka inay hoos u dhigaan waayo dadkii waxay biyihii waa la hayaa laakiin maba iibsan karaan biyihii oo yaalla ayaa qofkii oon u dhiman hayaa marka teeda kale in la laba jibaaro xooggii iyo dadaalkii aan wadnay in la laba jibaaro oo aada loo badiyo sida arrintan deg dega ah aan wax uga qabanno roobkii hadda waxaa laleeyahay roobkii guga waa soo daahayaa hadduu imaadana waxaa laleeyahay roob weyn ma aha dadkii cabsi weyn baa la qabaa laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa naxariistiisa ilaahay roobkii inuu noo keenaan ka rajaynaynaa markii aan ka baxno arrintan xaaladan deg dega iyo abaaraha waxaa noo qorshaysan inaan qorshooyin dhaadheer aan dejinno oo inay macnaha laba sano walba saddex sano walba abaar inay soo noqoto waa wax aada u foolxun marka qorshe inaan la imaano oo looga hor waa garta wasiirad markaa codsiga aad jeedinaysid ma in wuxuu ku socdaa jaaliyadda ama dadka soomaalida ee qurbaha jooga mise beesha caalamka mase la og yahay lacagaha iyo gargaarka yimaada labadaas dhinac dhinaca badan oo ka yimaada anigu hadda waxa aan la hadlay beesha caalamka hawsheeda way wadaa oo waxaan hay humanitarianka hadda waan la wada kulmay way socdeen laakiin hadda markaan la kulmay inaan coordination u sameeyo leanna waxaa laysku garab wadaa biyihii baadkii nafaqadii caafimaadkii protectionkii marka way ballaaran tahay oo beesha caalamka coordination inaan u sameyna inaan la fariisano hawsheeda way socotaa laakiin biyo sacabadaadaa lagaga dhargaa aniga baaqayga wuxuu ku socdaa qofka soomaaliga ah in loo soo gurmado ummaddan abaarta ku habsatay waxaa jira xisaabaad ka furan akownada dahabshiil iyo akownada bangiga dhexe iyo inkastoo hadda aan la fadhiisan doono guddiga abaaraha aan fiirin doonno wixii isbeddel xataa aan u baahana ama reform inaan samayno marka ilaa haddaba guddiga abaaraha lacaga way qabteen ilaa laba milyan oo un dad kusoo tabarucay iyo meelo ka kala yimid oo la gaarsiiyey deegaanadii abaaraha marka waxaan jecelnahay in la laba jibaaro haddii ilaaha idmo waa gartay ganacsatada aad sheegtay inay sicir barariyeen ama qiimihii biyaha iyo iyo raashin kor u qaadeen codsi marka laga reebo dowlad ahaan wax sharciyan aad wax ka qaba uga qaban kartaan ma jiraan arrimahaas taas hanoo dambayso maadaama dad soomaaliyeed ay yihiin maadaama dad muslima ay yihiin maadaama waxa oonka u go-ahaya walaalahood iyo carruurtooda iyo ubadkoodii kuwa lamid ah ay yihiin aniga waxaan jeclahay marka hore inaan laysla aadin dhinaca xukuumad bal dhinacii bini-aadanimada iyo islaamnimada iyo walaalnimada iyo soomaalinimada damiirkoodaan la hadlaayaa damiirkooda inuu damqadaan rabaa oo biyahan ay dadka u raqiisiyaan waa gartay lacagaha lasoo diraayo wasiirad oo soomaalida inteeda badan ka imaanaysa meelo badan baa wax laga aruuriyaa ganacsato badan iyo dad badan see lagu hubinayaa in ay gaarayaan dadkii u baahnaa meesha la doonaba ha loo diray gobollada dalkee hadda waxa ugu weyn oo aan ku dadaalayna ilaa anigu horta maalintii khamiistii ayaan xilka la wareegay laakiin guddiyadii baan la fadhiisan doonaa sistamka jirana waan fiirin doonaa waxaana rabaa inaan sameeyo sistamka jira wixii kaloo lagu dari kara in waxa ay noqdaan wax aada transparent u ah oo daah furan oo dadkii la gaarsiiyey insha allahu waa garta tan ugu dambaysa doctores adoo aada u mahadsan hawshan ama wasaaraddan lagu dhiibay waa wasaarad aada muhiima weliba xilliga ay ku soo aaday maxaa adiga lagugu doortay bay kula tahay markiisa ra-iisul wasaaruhu kuu magacaabay dareenkaagu muxuu ahaa wallaahi horta wasaaraddan waa wasaarad hadda la sameeyey waktiga jira iyo duruufta jirta iyo abaarahan soo noqnoqonhayo dadkii soomaaliyeed liannu dadkii soomaaliyeed dowlado badan oo afrikaan ah roob yaraanta way dhacdaa laakiin annaga waad aragtay iskama celin karno oo wax ka hortag iyo wax qorshe ah uma lihin anigu horta waxaan is idhi maadaama weligayba anigoon wasiir iyo waxba ahayn yaa waxaan ka shaqayn jiray gargaarka ummadda waxaan is idhi ilaahay baa ku gartay waa imtixaan inaan ku gudba imtixaankaas oo si fiican aan ugu gudba ayaan ilaahay ka baryaya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali